idhegayso walaal haddaad aragtid qof in badan ku cafinaya oo in badan ku saamaxaya ogow inuu ku ixtiraamayo qofkaasi iyo inaad qalbigiisa ku weyn tahay mana doonayo qofkaasi inuu kugu waayo sababo yaryar dartooda isaga ma ahan doqon ama mid caqli yar misna aan awood u lahayn sida aad mooddo balse wuxuu milkiyey oo uu leeyahay qalbi qurux badan oo aanan aqoon xiqdiga iyo xaasidnimada haddaba waxaan kaaga digayaa inaad ka faa'iidaysatid wanaagga qofka iyo daacadnimadiisa kadibna aad ku dhaawacdid